xaaladii bowhodna waa kala degan tahay sidaad og tahayba maanta magaalada mudaharaad baa ka dhacay labadii ardaa oo dhan oo dhalinyaradoodii iyo waxgaradkoodii gacmaha laysku qabsaday xaajada meesha ka dhacdayna ma ahayn xaajo puntland iyo somaliland isku dishay sida ragga qaar u dhigeen waxay ahayd dad jiriya ayaa horta waxaan bilaabay labada ardaana raalli kama ahayn haddii aanu nimana si wanaagsan oo sharafle oo milgale ayaa hawshaas waxa weeye aan uga qayb qaadanay dadkiina ay noo maqleen labada arday odayaasha iyo cuqaasha ahaa marka koowaad waxaanu sameynay ciidamadii waa kala qaadnay maleeshiyaadka laba magaalo oo kala fog oo midiba shan iyo soddon kilomitr qiyaastii u jirtaa buntland kala geynay xaashadiina gacantaanu ku haynaa xabad joojin baa lagu dhawaaqay qaybteedii labaad ayaa la gelayaa oo haddeer loo fadhiyaa buuhoodna waa nabadgelyo dadka reer buuhoodlana waa dad dhib yaqaana nabadana yaqaan colaadana yaqaan xaajadana runtii aada iyo aad bay u argagaxeen labadan beeloodna de waa laba beelood oo isku nuuga oo waala ah markaa garaad isu socodkii iyo guud ahaan magaalada nabadgelyadeedu haatan waxay kusoo noqotay sidii hore soo maa magaalada waa nabadgelyo boqol kiiba boqol waa nabadgelyo wax dhibaato ka jiraan ma jiraan salamiyo daraa dhibkaa ka dhacay dadkii dhibkaasi dhex maray inay maanta wada socdeen oo ay mudaharaad ay leeyihiin wixii dhacay waa dhaceen wax dambe yay dhicin ay ku midaysan yihiin umaheemaya soomaaliya meel ay ka dhacday inay jirto dad dhibkaasi dhex maray oo haddana isdhex galay marka halkaas waxay kutusaysaa dadkaasi inuu walaalo yahay isku mid yahay wixii dhacayna aan raalli ka ahay marka waxaad ku tagteen waxgarad badan iyo aqoon-yahan marka erd ergada hadda haatan aad buuhoodla ku joogtaan shaqada labaad aad qabanaysaan maxay tahay maadaama ciidamadii magaaladiina ay la kala qaaday si nabadgelyaana ay dadku isu dhex marayaan dadkuna ay samaynayaan in nabadda la adkeeyo maxaad uga gudbaysaan aad waxaan uga gudbaynaa de meesha dhiig baa ka dhacay dad baa ku dhintay dadkaa ku dhintay xaajadoodii sidii shareecadu sidaa dhigtay ama dhaqankuba yahay in meel la saaro ayaanu hadda ufadhinaa oo faydkii labaad ah mar labaad waxaan ku celinaya dadka siyaasiyiinta meel kastaba ha joogeene odhanaya puntland iyo somaliland baa isku dishay halkan wax puntland iyo somaliland isku dilayn ma jiraan wax allaale wax ka jiraan ma jiraan waxaasi sidaa yar bay ku bilaabmeen waxaan leenahay siyaasiyiinta walilaahay ka baqa oo meelaha wax ku jirin haka raadinina iyo ragga taraafiisha ah ninkii si fiican u hadlay siyaasiyana waa u mahadnaqayna oo warkiisa waa dhegeysanayna ninkii si kale u hadlayna waxaan u malaynayaa inuu waxa weeye xaajadan uu wax kale ka doonayey marka puntland iyo somalilandna meesha iskuma layn taasna waxa weeye shacabka meel kastay joogaan ummadda soomaaliyeed baan gaarsiinayaa wuxuu waxay ka bilaabeen laba wiiloo isdilay markii dambena jiri bay ka bilaabatay kabacdina gacantaanu ku dhigna marka waxyaabaha haatani aad dadka kala hadlaysaan dadweynaha garaad maxay tahi o aada u sheegaysaan dadka deegaanka buuhoodle dee waanu wada joognaayo wayna maqleen gacantiina hawsha waana ku haynaa reer buuhoodlana dad wax loo sheega maaha aad bay umahadsan yihiin waxaan halkan uga mahadnaqayaa salaadiintii somaliland ilaa ceelfugeed ka soo hadashay iyo kuwii puntland ilaa iyo boosaaso ee boqorkiya kamid ahaayeen soo hadlay ilaa gaalkacyo iyo garowe waxaan leenahay aad baan umahadsantiin iyo kuwii kilolka ahaa ee iyana kasoo hadlay jigjiga ee yii ma imaanayna yaanu kuwina xaajada annagaa ku filan haddana xaajada gacantaana ku haynaa wax dhibaatiina ma jiraan shacabweynaha reer buuholdana mar labaad iyo mar saddexaadba waan u hambalyanaya